بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماها الله توفيقا وتسديدا وأجرا bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo xiliyadan oo kale andalus aad ka dhegaysataan waa talaado taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha tobanaad ee shawaal sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijiri qodobada barnaamijka faafreebka wararka caawa aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya murtad xamse cabdi barre oo magaalada nairobi ku saxiixayo heshiis muhiim u ah beeraleyda qaadka ee dalka kenya maamulka shaadala dirirka somalilan oo sheegay in turkiga uusan ka howlgeli doonin xeebaha deegaanada maamulkaasi dagaalada etoobiya ka holcaya oo la saadaaliyey inay sababi karaan inay burburto dowladda xabashida mise laga yaabaa in qowmiyadaha etoobiyaanka ay iclaamsadaan dowlado madax bannaan warbixin arrinkaasi ku aadan ayaad faafreebka ku dhegaysan doontaan muqdisho kooxda ridada soomaaliya oo sii kordhisay dhulboobka ee ka wada magaalada caasimadda ah reer kaaraan oo ka biyadiiday dhulboobka kooxda xasan sheekh iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ee banaadir oo si korol uga hadlay arrimahaasi waxaad faafreebka ku dhegaysan doontaan waraysi andalus ee la yeelatay nabadoon maxamed axmed guuleed afhayeenka odayaasha dhaqanka banaadir waxaan sidoo kale caawa faafreebka idinkugu hayaa maamulka aala sacuud oo xabsiga dhigay dad baraha bulshada ka taageeray muslimiinta khaza iyo yuhuudda oo bilowday in dadka shacabka ee ku amarto inay isaga guuraan magaalada rafax qodobadaas xubintii hadalaynta warbaahinta iyo gudmarka mareegaha islaamiga iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaad faafreebka ku dhegaysan doontaan waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaasheena kale nagala socdaan aaladdan internetka ku leenahay ee life streamka qaar ka mida wariyaasha andalus ayaa igala qaybgeli doona ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka
الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخنوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaha ka dhegeystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeenu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa dagaalada etoobiya ka holcaya ayaa la saadaalinayaa inay sababi karaan inay burburto dowladda xabashida mise laga yaabaa in qowmiyadaha etoobiyaanka ay iclaamsadaan dowlada madax bannaan ku soo dhowaada warbixin arrinkaasi soo koobaysa waxaa inoo haya walaalkeen maahir maxamed haye maahir xaalad hubantilaan ah ayaa ka taagan magaalooyinka waaweyn ee waddanka etoobiya kadib markii ay dagaaladu kusii fideen deegaano ay ku xooganayd xukuumadda uu madaxda ka yahay abiy axmed loolanada mataanaha ah ee ka holcaya waddamada itoobiya iyo suudaan ayaa xaaladda geeska afrika ka dhigaya mid sugaysa isbeddello waaweyn oo aysan mahadin doonin reer galbeedka iyo xulafadiisa warbaahinta reer galbeedka iyo midda gobolka ayaa isbuucan gudihiisa bilaabay in ay diiradda saaraan dagaalka itoobiya oo u muuqda in uu lugaha la galay marxalad cusub maleeshiyaadka xamaarada ee loo yaqaan faano ayaa xoojiyey loolanada ay ku diidan yihiin nidaamka abiy axmed dagaallo laayaan ah oo ay ku dhinteen kumanaan ruux oo itoobiyaan ah kumanaan kalena ay ku barakaceen ayaa ka socda inta badan degmooyinka iyo deegaanada ismaamulka xamaarada itoobiya waxaa ka socda ay falanqeeyayaashu ku sifeeyeen dagaal sokeeye marka laga eego dhowr jiho siyaasad ahaan kooxaha mucaaradka hubaysan waxay diidan yihiin nidaamka abiy axmed oo waxay sheegayaan in gadoodkoodu yahay mid siyaasad ku salaysan balse dagaalka ayaa intaasi ka guda weyn oo waxaa dhanka kale isdilaya qowmiyadaha kala diimaha iyo kala dhaqanka ah kuwaas oo markii ay daciiftay dowladdii dhexe ee isku haysay ay bilaabeen inay kala aargutaan maqaal lagu qoray majalladda loobis ee ka soo baxda magaalada baariis ayaa lagu sheegay inay dhici doonto waxa uu maqaal qoruhu ugu yeeray yuguslaafiyada qaaradda afrika oo uu ula jeedo itoobiya maqaal qoraha ayaa soo sardiyey asbaabo badan oo suurtagal ka dhigi kara in dowladda dhexe ee itoobiya ay burburto kadibna waddankan oo ay ku nool yihiin boqol iyo toban milyan oo qof uu isku bedelo ilaa siddeed dowladood oo mid weliba madax bannaani sheeganayso dagaalkii muddada labada sannadood ah qaatay ee dhex maray jabhadda tigreega ee t b l f iyo dowladda abiy axmed ayaa dhulka geliyey dhaqaalihii waddanka iyo nidaamkii dowladnimo ee xabashidu ay ku lahayd geeska qaaradda afrika siyaasiyiin rugcadaayaal ah iyo diblomaasiyiin ka soo jeeda qowmiyadda axmaarada ayaa hoggaanka u qabtay dagaalka faano waxayna warbaahinta si cad uga sheegayaan in itoobiya aysan mar dambe dib ugu soo laaban doonin iyagoo aargoosi ugu goodinaya qowmiyadaha oramada iyo tigreega dowladdii shuuciga ee yuguslaafiya oo wax ka badan toddobaatan iyo laba sannadood ka jirtay qaaradda yurub ayaa burburtay markii ay dagaalameen qowmiyadihii ku midaysnaa ee kirishtaanka ahaa taasi oo sababtay in halkii jamhuuriyad ay ka faracmaan wax ka badan toban dowladood saddexda qowmiyadood ee itoobiya ugu saameynta badan mid weliba waxay colaad u qabtaa midda kale axmaarada ayaa si isku mid ah ula dagaalamaysa oramada iyo tigreega tusaale ahaan marka ay jabhadda faano dagaaladeeda ku qabato ciidamada itoobiya ee ka soo jeeda qowmiyadda oramada oo lama dhaqanto sida maxaabiis dagaal oo isla goobta lagu qabtay ayay ku toogtaan waxayna ka soo duubaan muuqaallo ay ku baahiyaan baraha bulshada muuqaaladaasi waxay sare u sii qaadaan nacaybka u dhexeeya labada qowmiyadood ee deriska ah jabhadda t b l f ayaa iyana sidaas si la mid a xasuuq ugu haysa dadka ka soo jeeda qowmiyadda axmaarada dagaallo dabayaaqadii bishii lasoo dhaafay ka curtay deegaanada almaata iyo raaya ayaa colaadda itoobiya baasiin kusii shubay waxayna dagaaladu hadda yihiin kuwo ahli ah iyo kuwo siyaasadeed oo isbarbar socda dowladaha deriska la ah itoobiya iyo quwado reer galbeed ah ayaa la rumaysan yahay inay hurinayaan colaadda ka dhanka ah nidaamka abiy axmed war-saxaafadeed ka soo baxay kooxda fallaagada ah ee r s f ee ka dagaalanta waddanka suudaan ayaa ku eedeysay jabhadda t b l f in kumanaan ka mid ah dagaalyahanadeeda ay u dirtay dalka suudaan si ay uga garab dagaalamaan ciidamada nidaamka cabdilfataax al burhaan dacmu sariic waxay bayaankeeda ku caddaysay in soddon kun oo dagaalyahano tigree ah ay gudaha u galeen suudaan ayna la safan yihiin ciidamada nidaamka cabdilfataax al burhaan dhanka axmaarada waxay ku eedeeyeen kooxda r s f in ay maleeshiyaad soo geliyeen itoobiya ayna ka barbar dagaalamayaan ciidamada abiy axmed haddii eedeymahan ay run noqdaan waxay dagaalka itoobiya ka dhigayaan mid weji caalami ah yeeshay ciidamada booliska ee sida milatariga u tababaran ayaa lagu xoojiyey ilaalada xarumaha waaweyn ee magaalada adis ababa sababa la xiriira in mucaaradka o l a iyo kuwa faano ay weeraro kadisah ka geystaan caasimadda oo ah halka dalka looga arrimiyo biyer haski oo ah qoraha faransiis ah ayaa saadaaliyey in itoobiya ay la mid noqon doonto jamhuuriyaddii yuguslaafiya oo burburtay kadibna gobolladii ay ka arriminaysay ay noqdeen dalal madax bannaan sida serbiya bosniya montenegaro korowatiya iyo slofakiya haddii xukuumadda dhexe ee adis ababa ay dhacdo shaki kuma jiro inay dowlado madax bannaan iclaamin doonaan axmaarada oramada tigreega sidaama iyo benshanguul gumus marka la eego qaabdhismeedka dowladda xabashida waxaa muuqata in uusan ishaysan karin haddii ay dhacaan maamulada gobollada oo iyadana aan lahayn tiir adag qowmiyaduhuna yihiin waxa keliya ee ay ku taagan yihiin warbixin ka soo baxday waxa loogu yeero bangiga adduunka ayaa looga dardaar wariyey dhaqaalaha itoobiya oo aad u sabeynayay tan iyo sannadii labada kun iyo labaatankii kolkaas oo uu bilowday dagaalka sokeeye itoobiya waa dalka ugu dhimashada badan caalamka tobankii sano ee lasoo dhaafay caalami ahaan waxayna ka horeeyaan dalka yukrain oo uu ka socdo dagaal culus aad buu mahadsan yahay walaalkeen mahir maxamed ayuu kaasi ahaa
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا qaybaha hore ee faafreebka wararka ayaad degeysanaysaan markana ra-iisul wasaaraha kooxda hurdada soomaaliya murtad xamse cabdibare ayaa magaalada nairobi ku saxiixaya heshiis muhiim u ah beeraleyda qaadka ee dalka kenya qodobkaas iyo maamulka shaadariirka somalilan oo sheegay in turkiga uusan ka horgeli doonin xeebaha deegaanada maamulkaasi waxaad ku maqlaysaan xubinta hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyey walaalka cabdulqaadir maxamed rabaani shukran walaalka bashiir muxidiin abu ayman bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal xubinteenna hadalhaynta ee aalaba idinku maqashaan barnaamijkeenna faafreebka wararka haddaba xubintan waxaynu kusoo qaadanaa warbaahinada jihaadiga ah waxyaabihii ay ka qoreen caalamka iyo sidoo kale bariga afrika iyo ciwaanadii ugu hadalhaynta badnaa ee la isla dhex marayay baraha bulshada aynu soo qabanna walaalka bashiirow bogga faafreebka wararka ee aaladda telegramka uu ku leeyahay waxa uu maanta bogga daabacay warbixinno kala duwan oo kuwa siyaasadeed iyo sidoo kale kuwa dhanka arrimaha bulshada ah iyo sidoo kale howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiintu saacadii aynu kasoo gudubnay ka fuliyeen wilaayaadka dalka dhanka shabeellada hoose haddii aynu soo qaadanno ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin degmada qoryooley ciidamada mujaahidiintu waxa ay xalay weerar ku qaadeen xero askarta xabashida etoobiya ku leeyihiin degmada diinsoor ee wilaayadaas bashiirow inahaas ayaynu ka soo qaadanaynaa bogga faafreebka wararka ee aaladda telegramka uu ku leeyahay balse markan aynu soo qabanno websayteka caalamada somalilan oo sheegtay in turkiga uusan ka howlgeli doonin xeebaheeda waa sheeko la yaab la bashiirow waxa uu maamul goboleedkan ashaadala dirirka ah ee somalilan uu leeyahay markii ugu horreysay uu si rasmiya u shaaciyey in aysan qayb ka ahayn heshiiska kooxda riddada soomaaliya ee maamulka badda ugu wareejisay dowladda riddada ah ee turkiga iyadoo sheegtay in ciidanka badda ee dowladdaas aysan imaan karin xeebaha ku teedsan magaalooyinka uu maamulkooda ka arrimiyo sidoo kalena aysan ka howlgeli karin waxay ugu yeeraan wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka somalilan ciise kayd ayaa waraysi uu bixiyey kaga hadlay arrintaas isagoo sheegay inaysan qayb ka ahayn dhulbadeedka ee ay bixisay kooxda riddada ah ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho turkiga waxaan u sheegnay in aysan xeebaha somalilan soo geli karin way og yihiin in somalilan xeebaheeda u taliso muqdishona aysan u talin wax haba yaraatee aanu warwar ka qabnaayo ma jiro ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee maamulkaasi ciise kayd murtadka lagu magacaabo bashiirow marka laga soo tago hadalkan maamulka ashaadaldirka somalilan in xeebaheeda aysan ka howlgeli doonin ciidanka badda turkiga wasiir ka tirsan maamulka uu madaxda ka yahay muuse biixi ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisa iyo dowladda silibyadda etoobiya ay si wadajir ah u dhaqangelin doonaan heshiiskii burcadnimada ahaa ee maamulkaasi dabadhilifka ah ay ugu wareejiyeen qayb ka mid a xeebaha soomaaliyeed bashiirow kooxda riddada ee soomaaliya iyo maamul goboleedka ay reer galbeedku ka dhisteen dalka ayaa u muuqda kuwo markaa ku tartamaya xaraashka khayraadka soomaaliya diidmada maamulka somalilan ee heshiiskan badda lala galay turkiga ayuu dhankiisa sheegay inuu sii xoojin doono etoobiyana u dhaqangelin doono heshiiskii kale ee badboobka balse balse dadka soomaaliyeed iyo hoggaanka mujaahidiinta ayaa si adag u diiday heshiisyadaas sharci darrada ah ee lagu boobayo khayraadka uu allah subxaanahu wa tacaala ku manaystay ummadda muslimka ee soomaaliyeed marka bashiiro waxayn halkaasi kaga gudbaynaa websayteka caalamada warbixinta markaa uu ka qoray arrimaha somalilan markan waxaan soo qabanayaa websayteka caalamiga ah ee alfurqaan haddaba bashiirow websaytku waxa uu qoray warbixinno kala duwan kuwa siyaasadeed iyo sidoo kale kuwa arrimaha markaa bulshada ah hase yeeshee waxaynu ka soo qaadanaynaa ciwaanka ah maamulka aala sacuud oo xabsiga dhigay dad baraha bulshada ka taageeray muslimiinta khaza warbixinta uu websayteka ka diyaariyay aynu sii gudagalno bashiirow wakaalada wararka ee blomberg ayaa daabacday in maamulka aala sacuud uu sare u qaaday weerarada ka dhanka ah muslimiinta islamarkaana lagu soo qabqabanayo dadka dhanka internetka ka taageeraya ehelkeena muslimiinta ah ee reer falastiin oo gudaha magaalada khaza ku wajahayo xaalad adag oo ka dhalatay gumaadka aan kala go-o lahayn ee ay yuhuudda magaalada ku hayso sideed bilood oo xidhiir ah iyo go-doonka saaran tobanaanka sano xilli aala sacuud ay aqoonsadeen maamulka gumaystaha ee yuhuudda ah islamarkaana ay kula jiraan heshiisyo dhaqaale iyo kuwa amni bashiir warbixinta uu websayteka alfurqaan qoray waxay sidoo kale leedahay wakaaladda ayaa caddaysay in maamulka aala sacuud uu xabsiga u taxaabay dadweyne fara badan oo taageersanaa qadiyadda walaalahayn reer falastiin cabsi uu qabo in ay arrintaas wax u dhinto xiriirada ay la leeyihiin yuhuudda iyo maraykanka isagoona ku dadaalaya maamulkaas dabadhilifka ah in uu iska fogeeyo eed la mid ah midii loo jeediyey bilowgii howlgalka duufaanta al aqsa xilligaas oo antonio blinkin wasiirka arrimaha dibadda maraykanka uu salmaan iyo wiilkiisa ku eedeeyey in ay ilaalin waayeen yuhuudda xaaqiidiinta ah bashiirow sidoo kale wakaaladda ayaa soo guurinaysa hadal ay la wadaageen qaar ka mid a dadka ku dhaqan dhulka xarameynka kuwaas oo codsaday in aan magacyadooda la baahin sabab ku aadan beegsi ay la kulmi karaan kuwaas oo sheegaya in sacuudiga masar urdun ay ka cabsi qabaan banaanbaxyo waaweyn oo lagu taageerayo qadiyadda walaalahayn reer falastiin islamarkaana looga soo horjeedo yuhuudda kuwaas oo la mid ah kacdoonnadii loo bixiyey guugii carbeed marka bashiirow maamulka aala sacuud ayaa dadyowgii u dambeeyey ee uu xabsiga u taxaabo waxay kor u dhaafayaan ilaa iyo shan qofood oo ay ka mid yihiin ganacsato caan ka ah gudaha dhulka xarameynka kuwaas oo la tacadufay muslimiinta falastiin nidaamka maxamed bin salmaan ayaa yuhuudda iyo maamulkooda gumaystaha ah u arka mashruuc lama taabtaan ah oo ay wax waliba u horayaan si ay isaga fogeeyaan mar waliba canaanta dowladda ee hoostaagan maraykanka oo daadihinaysa maamulkan gumaystaha ah marka bashiiro warbixintii websayteka caalamiga ee alfurqaan ee uu markaa maanta daabacay iyana halkaas ayaan oga gudbaynaa uu kaga hadlayay arrimaha sacuudiga iyo dabadhilifnimadiisa marka bashiirow xubintii hadalhayntana waa iga intaa cabdulqaadir inta aadan caawa ka bixin xubinta maxay ahayd hadalayntii maanta taalay baraha bulshada mar kale aad baad u mahadsan tahay bashiir saacadihii lasoo dhaafay waxaa aad warbaahinta qaybaheeda kala duwan kuwa caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ahba ay hadal hayeen maamulka yuhuudda oo bilaabay in uu dadka shacabka ah ku amro in ay ka guuraan magaalada rafax waxaa la filayaa in saacadaha ama maalmaha soo socda ay yuhuudda xoog ku gali doonaan rafax diyaaradaha dagaalka yuhuudda ayaa magaalada ku daadiyey warqado dadka lagu amrayo in ay ka guuraan magaaladaas dhankooda kooxaha muqaawamada ayaa hanjabaad culus hawada u mariyey yuhuudda iyagoo sheegay in haddii rafax soo galaan ay la kulmi doonaan wixii hore wax ka daran dhankeeda dowladda masar ayaa waxa ay bilowday dhaqdhaqaaqyo iyadoo heegan gelisay ciidamadeeda ku sugan saxaraha saynaa waxayna ka baqaysaa in yuhuuddu ay usoo tallaabaan dhinaca saynaa ayna mar kale gobolkaasi ixtilaal ku qabsadaan marka bashiiroo nuqulkaas ayaa u dambeysay hadalhayntii markan waxaa isakiin dhexbaxayaa adiga iyo bulshada iyo barnaamijkeena faafareebka wararka inta inooga harta
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا waa hagaaga dhegeystayaal faafareebka wararka ayaad degeysanaysaan qeybihii saddexana waan isa soo gaarnay markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalka ismaaciil salaad guuleed aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteena aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yahuudda ayaa maanta duqaymo wuxuushnimo ah waxay ka geysteen qayba ka mid a magaalada khaza halkaasi oo ay ku shahiideen dad fara badan oo filistiiniyiin ah halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in yahuuddu maanta keliya ah khaza ay ka geysteen ilaa shan xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya labiyo konton ruux oo filistiiniyiin ah oo caruur ay ku jiraan halka ay ku dhaawacmeen sagaashan ruux oo kale oo filistiiniyiin ah goobaha yahuuddu xasuuqa iyo gumaadyada ay ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqada rafax iyo sidoo kale mandiqada khan yunis oo labaduba dhaca koonfurta magaalada khaza in ka badan koob iyo labaatan ruux oo filistiiniyiin ah oo caruur ay ku jireen ayaa maanta keliya ku shahiiday mandiqada rafax kadib markii diyaaradaha yahuuddu ay halkaasi duqeymo wuxuushnimo ah ka geysteen warbaahintu waxay soo bandhigayeen muuqaalo ku aadan shuhadada iyo dhaawac ah oo laga soo saaraya burburka dhismayaasha ay yuhuuddu duqeeyeen sidoo kale dadkii maanta ku shahiiday mandiqada rafax waxaa ka mid ahaa wiil yar oo filistiini ah oo hooyadiis iyo aabbihii dhalay ay shahiideen toddoba bilood ka hor markii uu bilowday cudwaanka yahuudda waxaa muddadaasi gacanta ku hayay adeerkiis balse maanta ayaa wiilkaasi yarka ah wuxuu ka mid ahaa dadkii ku shahiiday mandiqada rafax waxaa la shahiiday laba gabdhood oo isaga la dhashay iyadoo sidoo kalena ay shahiideen qoyskii uu la noolaa oo degganaa mandiqada rafax muuqaal arrintaasi ku aadan ayay warbaahintu maanta aad u hadalhayeen
الولد في الحرب الولد بالحرب واستشهد بالحرب أولش أمه وأبوه الجد خواته وسيده وسته وعمه وبنات عمه ومرت عمه يا عمري
waa hagaag intaana ka bixin gumaadka yuhuudda bal aan eegno tirakoobkii ugu dambeeya dadka falistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yuhuudda waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in tirada shuhadadu ay iminka marayso afar iyo soddon kun toddoba boqol shan iyo soddon ruux inay shahiideen oo filistiiniyiin ah dhaawacana uu marayo siddeed iyo toddobaatan kun boqol iyo siddeed ruux inay dhaawacmeen bal markaana aan eegno halkee ayay maraysaa khaswada duufaanta al aksa xoogaga muqaawamada reer falastiin ayaa waxa ay maanta weeraro sawaariikha ku qaadeen saldhigyo ciidanka yahuuddu ay ku leeyihiin magaalada khaza sidoo kale muqaawamadu waxay sheegeen in weerar qanaas ah ay ku direen askari yahuud ah oo ku sugnaa halka loo yaqaano beet saariim oo ku taalla koonfurta xaafadda loo yaqaano tallehawa ee magaalada khaza haddaba muuqaal ku aadan howlgalkaasi ayay muqaawamadu maanta soo bandhigeen sidoo kale waxaa weli la hadal hayaa weerarkii muqaawamadu saacdii lasoo dhaafay ay ku qaadeen saldhigga ciidamada yuhuuddu ay ku leeyihiin halka loo yaqaana karam abusaalim ee bariga magaalada rafax yuhuuddu maanta waxay qirteen in afar askari oo ka tirsan ciidankooda weerarkaasi lagu dilay afar iyo toban kalena looga dhaawacay weerarkaasi wuxuu ka mid yahay weeraradii ugu xanuunka badnaa ee yuhuuddu ay la kulmaan iyadoo muqaawamadu ay halkaasi ku garaaceen sawaariikha ay ugu magacdareen rujuum kuwaasi oo khasaare xoogan gaarsiiya saldhiggii ciidanka yahuuddu ay ku lahaayeen mandiqada karam abusaalim ee bariga magaalada rafax xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khazana caawa naga intaa aad baad umahadsantaha walaalka ismaaciil
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafareebka qeybihiisa dambena waan isa soo gaarnay markanna magaalada caasimada ee muqdisho muddooyinkii lasoo dhaafay kooxda rajada soomaaliya waxa ay sii kordhisay dhulboobka ee ka wada magaalada caasimada dhowaan waxaan baahinay in cadowga ay ku amreen dadka ku aasan qabuuraha degmada xamarjajab iyadoo halkaas ka iibsatay ganacsato mar kale degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayaa dhulboobkaasi laga soo warinayaa ugu horeyn aan eegno cabashada dadka reer kaaraan dhulaan afartan iyo shan sano deganay oon ilmahayna ku korin oon ku curannay oon soo degnay afartan iyo shan sano ka hor oon ilmahayn ku korinay anagala xoogow hayaa waxaa naga dhacayaa degmooyinkan iyo dawladan inaa dhaca toban kalaa laga celiya toban kal aa la isugu soo baxo la isku laaya dad ku dhinta intaas waa dagaalamayna dukub ninkaan haysanaa intaasaa canshuur nagala qaadaayay afartan iyo shan sano deganahay canugaan ku curtaan ku dhala meeshaan nusa sheegahayana weligii nusmatirkiisaa kuma arag aniga nusmatirkiisaa weli kuma arag waa tuug waxau dhacow rabyaa inauna dhacow rabaa sagaashan sano isagoo joog tuugo soo jeestay taas anaa kuu sheegay aryatiina waxau kuleeya ma jiraan ilaahayna ha naga qabto ilaahay ha naga qabto sagaashan sano tuugo jale ma raaya ilaahay ha naga qabto ilaahay ha naga qabto ilaahay ha qabayo ilaahay ha qabayo ilaahay ha naga qabayo ilaahay waxaan u sheegay meel kale waa daf allah cawadan yidhaah waana la dhacayaa wiilasha yadana arkaan kuwaas balaha joogaan kuwa meel kasta waa inayna arkaan hooyadooda la dhacayaa walaashooda la dhacayaa hooyo aabbahooda la dhacayaa hadnaga soo gaaro waxaa naloo keena dhulboob muuqda qarsoonayn ummadda soomaaliyeed ad arkayso dunidu ha ogaato ummadda soomaaliyeed ha ogaato haddaan u tagna taliyaha qaybta haddaan u tagna taliyaha saldhigga waxay walcad nagu yidhaheen waxaana amray macallin mahdi macallin mahdina waxaa naloo sheegay inuu amray guddoomiyaha maxkamadda beenta ku socda dukumentiga beena ee maxayd cabdirashideeyaha soo qaatay aan rabnaa waa tuug inagala qabtaan rabnaa suuqa arjentiin dhexdiisa boos ku yaalla ee dukumentii saxale ma jiro boos walba waa ka baxsan yaha suuqa suuqa isku wareegow leeyahay intau yaa dhexda waa la ogyahay marka toddobaatan iyo siddeed iyo labada kun iyo labaatan iyo afarta intuu dhexaysa cid walbe ee wax fahmaysa waa garahaysaa ninkii intaas wax ka maqnayn ee maanta wax ka maqnaadeen dukumiinti beena ku socda ee maanta inuuna dhaca raba waxaan yeelaynaa maahan cod dheeraan ku leennahay mana qaado doonno mana yeelayno haddou rabo inuu isugoo fadho meel hotel ahoo ku taalla madaxtooyada inaad isugu jarjarto ou qaato hooyadiisay ka taha kow midda labaad haddii ay tahay anaa ku soo dhufsadha anaana qaadhay ma yeelin allah ha naga qabto todoba sana anaa jir ayaa suuqaan la keenay soddon iyo saddex sanaa ku marayaa labaatan iyo saddex sanaa ka shaqaynayaa aaway intaas dadkii lahaay muqaalifo iyo been iyo gadaa'ib aan la koombakoombeehaa guddoomiyaha degmada kaaraan taliyahoo noo soo diray asigoo wax duuwaayo oo dhahaya guura ummadda waa baaba'day ummadda waa baaba'day dhulbaa waa jiro dadka soomaaliyeed ee canshuurtooda la qaato maalin walbo ee la dilaayo ee la boobaayo xaq uma lihin xaq uma lihin kitaabaa ku dhaarateen guryihiinay kitaabada gubi doonaan maalin walba ummadda soomaaliyeed ee canshuurteeda la qaadaayo ee xabadda feeraha loo gelinaayo wallahi inaynan sacadoonin waa ku dhimaynaa waa ku baaba'eenaa hantideenna iyo maalkeenna ninkii noogu yimaado aayad naga qaada ma doono aayad ma naga qaada doono waxna ku baabi'i doonaa argentiin magaalada wax ka socda waa dhulboob soo u bilow dhulboobkaana waxaa waaye waa soo saa'iday maanta marka waxaan ala rabaa in beri noo bilaamiyo dhulkiina waa la booba beri nin walba markaa soo doonayso dhulkaa soo doonayso waxaa soo tasho soo tasho waa dagaalamaynaa nafteena ku bixinaa marka waxaan leenahay qof walba dadou leeyahay dadkiisoo doonana marka waa dagaalamayna insha allah nafteena ku bixi doonaa nin walba tasho beri markaa soo aadayso aan soo aadays wax soo qaado waxaan soo qaadaynaa codadkaas aad maqasheen waxay ahaayeen dadka reer muqdisho islamarkaana cabasho ka muujinayay dhulboobka xasan sheekh xukuumaddiisa ee ka wada magaalada caasimada ee muqdisho haddaba waxaan soo dhoweynayaa nabadoon maxamed axmed guuleed afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada banaadir nabadoone waad degeysatay codadka cabashada dadka reer muqdisho maxaa kaaga baxay marka horese kusoo dhawow idaacadda islaamiga alandalus bismillaahi waa ku dhowahay waxaa iiga baxay xasan shiikh iyo kooxdiisu inaysan dowladna ahayn dadkana matelin koox burcad ahoo kiboobaysa oo maaragtay dadkii dhacaysa inay yihiin dowladna aysan ahayn aanan lagu mateli karin xataa urur aan la oran karin waxa weeye niman afka qalaas roberland lagu yidhaaho bulboobkaa weeye dhulkii bay boobayaan wax deedahayana male dukumiinti iyo u eegi mahayaan waxaan ognahay maaragtay dowladdii aadan cadde dadkii dhulka loo cabiray oo sharcigii haysta in laga kiciyey tii maxamed siyaad barre sidoo kale inaysan u aada yeelahayn oo burcad yihiin ayaa haddii laysuu ron yahay nooga baxay waa gartay nabadoone mala dhihi karaa xasan gurguurte mar haddii uu la soo wareegay dhammaan dhulalkii ay lahayn dadka shacabka gaaraan dadkii noolaa markan wuxuu u soo jeestay dhulalkii ay ku aasnaayeen dadka dhintay waa la dhihi karaaboo xasan horta dadkii horey buu u dhacay dadkii noolaa ayuu horey u dhacay hantidoodii iyo dhulkoodii iyo waxay lahaadeen uu dhacay ayuu maaragtay uga daba tegay waa kan lafihii haddee laykuna ilaha lala baxo ma dherga weeye waa waxaan haddee laykuna dhergahayn oo iimaan lahayn adduunyadii noolaa horey buu u dhacay markuu wax ka soo jeesto qof u haray oo dambe u dhacaya oo nooli usa jirin dadkii dhintay buu ka daba tegey marka waa la dhihi karaa sidaas haddee laykuna weye waa waxaan dhergahayn waa isagiyo kocodiisu waa waxaan ilaahay oqon xildhibaanadiisa maaragtay kusheega ayaa caddaynaya inuu dalkii iyo dadkii booba haya horey buuna u sheego wax walba waa xaraashanaynaa buu yidhi bad iyo biri iyo maaragtay wax kasta waa xaraashanaynaa wixii noo gadmahaya hadda hadda qabuurihiibaa u gadmahaya hadda waxaa u haray hadduu qabuurihii gato iyo dadkii lafahoodii lala baxo waxaa u haray marka sida xoolihii nool inuu dadkii noolaa iibsado dadkii inuu iibsho ayaa haddee leykuray u hartay wax kale uma harin badii wuu iibshay haddee leykuraya biri wuu iibshay wax walba wuu iibshay hawadii wuu iibshay qabuurihiibuu hadda maraya hadda mar hadduusa dhagahayn wax kale uu iibiyo raadinhaya yaa u haray dadkii noolaa inuu iibiyo ayaa u hartay waa gartay nabadoone muddada labada sano xasan sheekh uu ku fadhiyo kursiga villa soomaaliya wuxuu xooga saarayaa boobka dhulalka ay leeyihin dadka shacabka maxaa arrinkaas loo fasiran karaa waxaa loo farsan karaa xasan sheekh reero diimeedna maahan reero wadanina maahan ninka madaxweynaha haddee laykuna noqonayaa nin muslimahoo diin ku dhaqmahayo waa inuu yahay ama gaal uu maaragtay wadaninimo ku dhaqmahayo waa inuu yahay gaal aan wadaninimo ku dhaqmahayn haddee laykuna yahay waxaa loo fasiran karaa inuu markuu waxa dhan ba xaraasto inuu dalka isaga tago oo maaragtay dabadahaasuu maaragtay ayuu dhul guryo ka wada iibsaday maaragtay sida la sheegayo dubay kenya meel walba cimaaraadka waxaa loo fasiran karaa asaga caqligiisa hantiboo maahana inaansan wax kale uusan ku jirin mana dhergahayo haddee laykunon yahay ma dherga weeye wa horaa loo sheego nin baa wuxuu arkay weli yaxaas hosdhadhacdo afka u dhigtay oo aad dhergahay bad buu iibsaday biri buu iibsaday hawadii buu iibsaday wax walbuu iibsaday dadka dhulkiisiibuu booboo iibsaday abuurihiibuu hadda marhaya hadda ma dhargahaya ilaa marka dambe wax uu iibsado waado dadka aadleykron yahay inuu xaraasho oo sidii maaragtay hogaamiye koxeadii dadka dhoofin jiray sidoodoo kale u dhoofin doonaa dadka oo ku soo socotee midda kale waxaan u sheegahayaa nimanka ganacsatada ah oo qabuuraha gadanhaya waxaan odhan karaa ilaahay ka baqa xoolihiina maaragtay hadda markii horeysa kolley nimankaa qabuuraha iibsanayaan xoolahoodu markii horeysa xalaal ahayn oo xaaraan ku soo galeen xoolo xalaala hadday haystaan may hanaloo taaga ma yidhaaheenoo dhulkaa hadlaylikuna gabanaynaa kuwaasa xasan gurguurta labaada ganacsatada sheeganayo maaragtay dhulkii gadgadanayo hantida qofkii lahaa guriga qofkii lahaa laga dhacay iibsanaya maaragtay iyo xasan gurguurta waxba isma dhaamaan iyo kooxdiisu war ganacsatada ilaahii ka baqa oo hadda dadka dadka guryahooda ha iibsanida hore hadda iibsateen hadda qabuurihii iibsanaysaa war mayiina dadgahan miyiina ilaahay qon war mayaan meel naftu idiin soo jirta maligu idiin soo jiro miyiina noqon ganacsato maaha kuwaasi dhulka iibsanaya qabuuraha iibsanaya dadka sharciga u haysta dhulkoodii oo ilaa dawladdii aala cadday ilaa isticmaalkii talyaaniga loo sharciyeeyey ka iibsanayo daba taagan xasan gurguurta mooryaantiisa iyaguna waa gurguurta gurguurtayaal kale wey gurguurtayaashu waa badan yihiin ganacsato maaha ugu dambeyn haddii aad tihiin nabadoone waxgaradka wilaayada islaamiga ee banaadir maxaa tala iyo tusaale u haysaan bulshada caasimadda si gaara dadka la beegsanayo ee dhulkooda la boobayo hadday yeelahayaan tala iyo tusaale waa u haynaa hubkooda ha qaateen ha iska dhacsheen hadday hub soo qaataan ummaddu dadku qorigu ku kala adag yahay xabaddu ku kala adag yahay qoryana waa heli karaan qoryuhuna suuqay dhooban yihiin iyagoo iiba lacagna way haystaan tala iyo tusaale saasaan u siinayna intay hub qaataan oo hub iibsadaan ha iska dhacsheen dadka boogaayo xuno maxaysatada aho mooryaanta aho iyo xasan gurguurta ay u shaqaynayaan ha iska dhacsheen xasan gurguurta madaxtooyada ha ugu daateen waa ugu daadan karaa weliba waxaan leedahay yuusa idinka baxsan xoolihiinni haddee layguuraya ka mag nolol ku qabta madaxtooyada ku hareereeyaan leedahay tala iyo tusaale saas anu hayna hal kale looma hayo waayo waa waxaan ilaahay ka baqayn asagiyo ganacsataduba waa koox qawlaysata oo burcada oon alle ka baqahayn oo alliga rasuul aqoon oon dhergahayn oo madhergayaala haddee laykuraha weeye iska dhiciya sharci kale ma jira sharcigu qoriga dhuuntiisu ku jira imaarinka dhulkiina naftaadaaba qatar galaysa adigaaba ehlulnaar noqonaya cadow aad iska dhicin karta haddaaba iska dhicin iska dhiciya oo sharci weeye inaad naftiina iyo maalkiina difaacataan oo ku dirirtaan waa sharci dadweynaha sidaasaan tale iyo tusaale u siinaynaa ummadda waxaan uga digaynaa intuusan maaragtay idin qabqabano idin dhoofino etoobiya iyo is- idinka iibsan war dadka dadweynaha ahoo la dhacayo war lacagihiina hub kala baxa dowladdii maxamed siyaab barre idinkoo shacabaad afdambiseen markaasuu haddee laykureeyahay xagga hoose u cararay xamarweyne u carar kuwaani waa kasii tabaryar yihiin mujaahidiin baa dhinac kala diriraysa afrikaanka xukunka doolahooda dowladkooda ka iyo eryahooda ka soo bixi maayaani war miyiina daniir lahayn marka aad maaragtay maydkii waa hore dhintay lafihiisii aad baabuurta ku qaadanaysaan maad iska dhicisaan ha isbahdilineen xaggee maaragtay ka bahdilan tihiin lacag waa haysataan lacagta hub kala bax hubka lagu kala adeegay mooryaan xukun buu haystaa ciidan kale ma haysto oo ku shaqaysanayaan mooryaanta iska dhacso taasaan dadweynahana ugu baaqahaya aad baad u mahadsan tahay nabadoon maxamed axmed guuleed
inkaa mudan
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan intaas ayaan caawa kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb kurarhka oo qodobixii sila aad ku dhegaysateen kulanto dambe ee inoo balanha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا